dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof
kulan wacan halkan waa redhiyo cadaadda waxaa u diyaar garowdaan barnaamijka xulashada waraysiyada dhaliilayaa
waa habeen sabdoosiin baxayo axad ayaa soo gelaysa agostana waa afar iyo labaatan sannadka laba kun sagaal iyo tobanka waxyaabaha barnaamijka xulashada waraysiyada caawa aad ku dhegaysan doontaan anna aan inkugu soo gudbi doona haddii allaha awoodda le raalli ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya qaar ka mid a garsoorayaasha ee dhuusamareeb maantay waxay fagaara ku yaalla gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ay xukun garbaasha kula fuliyeen rag horay kufsi uga geystay degmada gurceel ee gobolka galgaduud waan inii soo gudbi doonaa saaxiibayaal ciidamada kenyana waxay mar kale burburiyeen xarun shirkadda isgaarsiinta hormud ay ku lahayd deegaan waa deegaan hoostaga degmada baardheer ee gobolka gado xog amuurtaasi ku saabsan ayaad saaxiibyaal dhegaysa doontaan shirka beelaha habargidir waxaasna weli ka socdaa magaalada hobyo ee gobolka mudug waxaana maantay khudbad ka jeediyey madaxweynihii hore ee maamulka galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo horey xilal uga soo qabtay dowladdii soomaaliya ee mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka ahaa waan inay soo gudbi doonaa saaxiibayaal ururka midowda afrika isna waxaa xukuumadda muqdisho ku cadaadinaya in kiiska badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya lagu dhammeeyo dalka itoobiya sida ay wax u rabaan midowda afrika iyo soomaaliya waxay ka tidhi ayaad saaxiibyaal dhegaysan doontaan ciidamada xoogga dalkana waxay al-shabaab kala wareegeen deegaano ay kaga sugnaayeen gobolka gado kadib howlgal ciidamadu ka sameeyeen gobolkaasi odayaasha dhaqanka maamulka puntlandna waxay wacad ku mareen in marnaba aysan gorgortan ka geli doonin deegaanada ay haatan ee ku loolamayaan gacankooyntooda maamulada somalilan iyo puntland kadib kulan ay ku yeesheen magaalada garoowe waan inii soo gudbi doonaa saaxiibayaal dowladda ugandana waxay shaacisay inuu maqan yahay mushaar ay qaadan lahaayeen ciidamadooda ku sugan soomaaliya qaybtana ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom soomaaliya iyana waxay si cad u diiday in kooxda al-shabaab lagu daro ururada argagixisada caalamka gobolka mudug xaflad aroosa oo xalay ka socotay deegaan hoostaga ee waa magaalada wiisil ee gobolka mudug xaaladdu way isbedeshay xafladu daqada markay socotay waxayna isku bedesha murug oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib rasaas laga furay goobta oo xafladaasi arooska ka socotay waana inii soo gudbi doonaa saaxiibayaal mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadana ee somalilanna waxay weerar dhinaca afka ku qaadeen madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xibinta kalamaad ayaa saaxiib yaal dhegaysan doontaan gabagabadana heystan ayaad maqli doontaan saacadda barnaamijka wada ka baxaya suxayfo ayaa farsamaynaya anigoo cabdirashiid cali maxamed ayaana waa mar kale iyo xulashada waraysiyada
miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto is- mar kale kulan haboon saaxiib yaal barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabaya hobyo magaalo xebeedka hobyo ee gobolka mudug weli waxaa ka socda shirka u dhexeeya beelaha bargidir kaa oo haatan maraya meel xasaasiya shirka ee intiisa badan maanta waxaa soo dhoweyn ee madaxweynihii hore ee galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed oo isagu maanta halkaasi ka hadlay sidoo kale mas-uuliyiintii madasha ka hadasha waxaa ka mid waa fawsiye yuusuf xaaji aadan oo soo noqota wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu horeyntii waa kan cabdikariin xuseen guuleed madaxweyne waa madaxweynihii hore ee maamulka galmudug oo shirka khudbad ka jeediya haddaan qodobkaas intaa oga baxo bogaadinta waxaan idhaafay oo shirka qaybihiisa hore qayb muhiima ka ahaa qodob la yidhaahda iscafin haddee aniguna maadaama bahda guudoo meesha ku shiraysan aan ka mid ah dhinaca kalena laga yaabaa inaan ee, mas-uuliyado iyo hogaamin badan aan soo qabtay suurtagal ay tahay dad badan oo ragga ka mid a ama dadka ka mid ah inaan si uun isugu joogsannay ama duruufo badan ay yimaadeen iscafintaan qayb ka ahay marka aniga cafis idinkan hala cafiyo iscafintu waa qodob aad iyo aad muhiim u waay dadku waa bini aadan carab iyalka isugu dhowaa lisqaninayaan isqaniinkaas marka la isqaniinay in nin walba ninka kaloo walaalkiisa u cafiyahay waa qodob aad iyo aad ahmiyadiisa u leh marka maadaama uu iga hormaray iscafinta iga hormartay aniguna sidaasa waxaan codsanayaa in la i cafiyo anna aan dadkii qof alla qofkii midkaa aan cafiyey qodobkaas intaa haddaan uga baxo waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo ahmiyadda shirka dabcan idinkoo wada dareensan ahmiyadda shirka uu leeyahay haddana waxaan rabaa inaan idi xusuusiyo ahmiyadda shirkan uu leeyahay iyo qiimihiisa inaan idi xusuusiyaan rabaa kow shirkaani horta wuxuu ahmiyad u leeyahay inaad idinku heshiis iyo isfaham dhexdiinna ah inaad gaartaan heshiis isfaham dhexdiinna iskaashi idinka dhexdiinna isgarabsi idinka dhexdiinna iswalaalaysi idinka dhexdiinna inaad gaartaan ayaa ahmiyaddiisa goobaad ay tahay waxaanan filayaa qaybihii hore ee shirka arrintaas ayada ah in wax badan lagu lafaguray oo waxyaabo badan oo dadka dhexdooda ahaa si kastaba ha ku yimaadaan in la daaweeyey ayaan filayaa taas marka waa ahmiyadda koowaad aan isleeyahay shirka wuu lahaa ama wuu leeyahay aan isleeyahay ahmiyadda labaadoo shirka uu leeyahay waxay tahay deegaanka aad matashaan ee aad ku abtirsataan ee gelmudug iyo deegaanada kaleetoo deegaan ahaan aad degan tihiin ayuu isaguna ahmiyad u leeyahay shirkani waxaan isleeyahay wuxuu qayb libaax ka qaadan doonaa dibudhiska labaad ee dowlad goboleedka gelmudug dib loo dhisayo ayuu qayb weyn ka qaadan doonaa maxaa yeelay dadka halkaan fadhiyahay dadka halkaan fadhiyahay waxay qayb muhiima ka yihiin dowlad goboleedka gelmudug iyo dhismihiisay qayb muhiima ka yihiin iyo jiritaankiisa sidaa daraaddeed ayaga oo isku uur noqda midaysan isfahamsan waxay fududaynaysaa oon shaki ku jirin maamulkaasi in dib loo dhiso oo dib doorashooyinkiisii iyo dibudhiskiisii loo sameeyo ayay fududaynaysaa ahmiyadda kaleo marka shirka uu leeyahay ayadana waa sidaas ahmiyadda saddexaad oo uu shirku leeyahay waxay tahay dib u heshiisiinta soomaaliyeed ayuu wuxuu shirkani qayb muhiima ka yahay waxaa laga yaabaa idinku inaad isku aragtaan beel danaheeda keliya ka sharayso halkan fadhiisa inaad isku aragtaan laga yaabaa laakiin soomaali meel kastay joogto iyo caalamka waxaa ladii arkaa shirkani waxaa loo arkaa shir muhiim ah oo dib u heshiisiinta soomaaliya iyo dowlad dhisidda soomaaliya qayb muhiima ka qaadan doona inuu yahay aa loo arkaa waxaa marka laidinka doonayaa in ahmiyadda uu shirka ku fidhayahay qodobadaas aan sheegay iyo kuwo badan inuu xambaarsan yahay huwan yahay ayaa laidinka doonayaa waxaa marka warre ah in shirka ahmiyaddiisa sidaas loo arkayo nuxurkiisa sidaas loo arkayo ilaahay ma qadaree wax aan nuxurkaas u dhigmin miisaankaas aan u dhigmin hadday ka soo baxaan amaba wax ka soo bixi waayaan dabcan waxaan isleeyahay arrin dhacaysa ma aha insha allahu tacaala laakiin shirkani waxaa laga sugayaa inuu furo u noqdo idinkoo heshiis ah soomaalina heshiis la'ah shirkani waxaa la filayaa inuu furo u noqdo dadka ood wadaagta aad tihiin ee dariska idinla ah dhinac kasta idinka degan yihiinba inaad nabad iyo isfaham iyo walaalnimo ku qaabishaan uguna tagtaan cid kastoo wax idinkala gaareen nuucuu yahayba shirkani wuxuu furo u yahay dib u heshiisiinta guud ee soomaaliyeed ayuu furo u yahay waxaan dhammaanteen wada ognahay soomaalidu inaan weli dib u heshiisiin dhab ah dhicin dib u heshiisiinta ilaa hadda dhacday waa mid kuraas lagu qaybsanaya oo keliah laakiin dib u heshiisiin wixii la isu geystay iyo wixii dadka dhex maray in la isaga garaabo la isaga hoydo la isku aqoonsado lagu walaaloobo weli si fiican uma dhicin shirweynihii carta ayaa la bilaabay laakiin lama dhammaystirin dhammaystir bay u baahnayd waana midda keentay ama keenaysa dadku weli kalsoonidoodii inuusan dhismin inaan weli awoodda iyo dowladnimada iyo baawarka inaan la isku aaminin oo qofba qofka kale uu ka shakisan yahay midda keentay waay laakiin haddii dadku dib heshiisiin dhab ah iyo dhab heshiin ay gaaraan waxaa soo xoogaysan lahaa oo maaragtay taabageli lahaa in la is-aamino oo tarastigii iyo is-aaminaaddii ay dhisanto oo dadka dhexdooda ah ayaa imaan lahayd shirkani marka waxaan isleeyahay wuxuu dhagaxdhig u noqon karaa ma u yahay dib u heshiisiintaas ayada ah ayuu dhagaxdhig u noqon doonaa idinkoo heshiis ah oo soomaali heshiis eh, inaad la noqotaan doonaya ama la ah furay arrintaas u noqon kartaa waxaan rabaa meeshaas marka inaan kaftan yar geliyo maamaah yarna aan geliyo waana maamahyooyin badan ee raalli ahaada waxaa la yidhi hadda ka hor habar dugaagaa shirtay habar dugaag markay shirtay waxaa la yidhi maanta wixii ka dambeeya habar dugaag iscunta oo isfiirisa oo isdhibaataysa yaan la arkin dhagdheer dhimatay colaad dambe iyo dagaal dambe iyo isfiirin dambe waa dhammaatay waa la naadiyey doolli ama jiir qofba siduu u yaqaano oo shirka wax ka fadhiyey ayaa salka dhigi waayo marba xaggu u ordaa marba xagbuu u ordaa marba xaggu u ordaa war naga fadhiisaa layidhi dibu heshiisiinaa la naadiyey waa la nabday orodka badan naga dhaah iyo fudaydka wuxuu yidhi horta waa run dibu heshiisiin waa la cilaaniyey laakiin bahashii bisad la dhihi jiray ama mukulaan markay rabta inay igu soo boodisay u fariisan jirtay horta weli u fadhisaa wey aniga aniga waxaan qabaa haddaad idin- idinna heshiisaan heshiiseen soomaali inaad la heshiisaan aad rabtaan horta fadhiga hala bedda halkaasa ka bilaabanee fadhiga horta ha la bedelo furfurnaan ha lagu bedelo galaangal ha lagu bedelo cid kastoo soomaaliyada waxay idin kala gaareen ee inaad u tagtaan oo walaalnimo iyo erga aa u dirtaan ha lagu bedelo ha la yidhaahdo horta allay leehay dhegdheer dhimatay nabadaa dhacday horta ha la yidhaahdo qodobkaas qodob aad iyo aad muhiim ah waaye qodob ahmiyaddiisa leh waaye waxaan rabaa qodobkaas intaan waxaan- inaan oga baxo arrinta oo galmudug inaan wax yar ka idhaahdo maamul goboleedka galmudug sidaad og tihiin iyo maamulada kaleo dalkaba waxaa lagu soo dhisay dhib iyo duruuf aad iyo aad u adag maraaxil aad u tiro badanna waa laga soo maray dhabar adeeg aad u tiro badanaa laga soo maray mashaakil aad u tiro badan baa laga soo maray maantana heerka iyo duruufta uu maraya aad iyo aadaan oga warqabnaa isaga sheekeen mayno aad bay runta ayaan daro u tahay Ee, aad baanan oga xumahay marxaladda uu maanta uu uu taagan yahay ee, aadaan oga xumahay Ee, maamulkii dhibkaas laga soo maray iyo xaaladdaas lagu soo aasaasay iyo duruuftii uu soo maray intaba in maanta meel laga baadigoobaa aan- aan- aan- aan- aan- aan- aan la haynin waa- waa- waa- waa- waa dhib- dhib dhib aad u badan waaye wuxuu u baahan yahay marka dib u dhis ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dib u yegeleelid ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in maamulkii dib loo sameeyo oo loo dhiso u baahan yahay dadka hawshaas culus ay sugaysana idinkaa idinkaa u horeeya oo qayb weyn ka ah Ee, wuxuu idinkaga baahan yahay marka in arrintaas fikir iyo aragtina aad ka yeelataan dabacsanaan iyo tanaasul badanna aad samaysaan ayuu idinkaga baahan yahay Ee, dadka uu idinkala dhexeeyo maamulka samayntiisa oo ay dowladda dhexe u horeyso oo ay ma- beelaha kale soomaaliyeed ee idinla degan ay ku xigaanna waxay idinkaga baahan tahay isfaham iyo ma aragtay ka wada hadal ayay ayay idinkaga baahan tahay Eh, dabcan dowladda waa dowladdii eh, dhexe ee soomaaliya laakiin waxaa dowladda laga doonayaa dadka maamulkooda inay dhistaan inay u madax bannaysaa laga rabaa dadka ayagu ayagu inay ayadu ayagu inay wada hadlaan inay u madax bannaysaa laga rabaa dadku qofkay ayaga dooran lahaayeen inay u madax bannaysaa laga rabaa ayada mas-uuliyadeedu inay ahaato fasilitator iyo inay fududayn inay ahaato ee dadku ayagu ee ahmiyadda maamulkooda iyo dhismaha maamulkooda inay ayaga yeeshaan ee, inay dowladda samayso ayaa laga rabaa inaan dadka la jajuubin inaan dadka la maquunin inaan dadka waxaysan rabin aan lagu riixin ayaa loo baahan yahay maxaa yeele dee xilligii laisjajuubi jiray waa soo waa soo dhammaatay marka dadku maanta waa wada tashi iyo iswada qadarin iyo isla ogol ayay wax ku dhismi karaan isla ogol ayay wax ku dhismi karaan Ee, qodobkaasna halkaas ayaan dhihi lahaa marka ahmiyadda galmudug iyo dhismaheeda ahmiyad aad iyo aad u ballaaran waaye ahmiyad aad iyo aad u weyn waaye shirkan iyo natiijooyinka ka soo baxana wax badan ayay ka tari doontaa galmudug iyo dhismaheeda ayay ka tari doontaa ayaan- ayaan ayaan aad iyo aad u aaminsanahay Ee, mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin Ee, meeshu maadaama ay kuleyl badan tahay duruufaha iyo xaaladuhuna adag yihiin inaan warka intaa ka sii badiyo ma rabo ee waxyaabaha kaleoo soomaaliya iyo ku saabsan iyo midkigeeda xilli kale ayaan ayaan ka dhigan doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib waxayna madasha ka hadashay fawsiye yuusuf xaaji aadan ee wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ahaana ra-iisul wasaare xigeenkii ee dalka xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan halkan wakiil uga ahay ama aan masalayaa allah u naxariista jenaraal abubakar maxamed liibaan maxamuud liibaan ama jenaraal afdooji sida loo yaqaano iyo caruurtayda caruurtayada yuusuf raage iyo amal waxaan ku faraxsana oon ku faanayaa inaan ahay ka mid ahay beeshan waxaan idinku hambalyaynayaa midnimada midnimada iyo wadatashiga ammaanta goosateen inaad ka wada tashataan inaad idinkoo deegaamo kala duwan ka socda oo aad mustaqbalkii ka tashataan adduunkii hore u socday waa la kala maanta tartan baa lagu jiraa afrikaa tartan ku jirta gobolladii baa tartan ku jira fadhigan maanta halkan ka muuqda iyo fadhiyadii wiigagan iyo bilahanaa ku jirteen waxaa weeye jawaabtaas waxaa weeye madashan waxaan ilaahay ka baryayaa in guul laga gaadho galmudug iyo gobollada inta u dhowdhow waa kuwa ugu qanisan soomaaliya qaniimad aan dalalku lahayn bay leedahay hadday noqoto kalluunka iyo xoolaha nool oo ugu badan tahay iyo weliba macaadiinta ku jirta xeebaha dalal kale waa la cawriyaa dadka aan dalalka aan xeebaha lahayn waa cawriyaan dalalka xeebaha leh haddii qasdiga shirkan oo aan nabadayn iyo midnimo siduu magacu ka muuqdo haddii la gaadho oo laga gudbo hebishadii iyo wax magaranaysaa la kala tirsanayo guul baa xigta iyo horumar iyo ma garanaysaa in in ma garanaysaa la gaadho maqaam sare sidaynu la soconno sidaynu la soconno waxaynu leenahay xeebta afrika ugu dheer weliba qaybtani waa qaybta fawsiye yuusuf xaaji aadan ayay ahayd oo wasiirka arrimaha dibadda soo noqotay xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka horreeyay cabdikare xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug labaduba waxay khudbad ka jeedinayeen shirka beelaha habargidir oo weli ka socda magaalo xebeedka hobyo ee gobolka mudug weli saaxiibayaal barnaamijka ayaad la socotaan oo degeysanaysaan markaan dhuusamareeb ayaanu aadaynaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud maantay goob fagaara ah waxaa xukun karbaasha lagu fuliyey laba nin kuwaas oo horey kufsi uga geystay degmada gurceel ee gobolka galgaduud goobta waxaa ka hadlay ugu horreyntii qaar ka mid a garsoorayaasha degmada si aysan mataqaana berri qiyaamo aysan cinqaabin kugu imaanin oy adduunka inkaga harto ood nadiif uga noqotaan inaad mataqaana niyaddiinna hagaajidaan in laynka fuliyo sidaas baa la rabaa marka waxa waa waa shay ilaahay amre weeyaan waad maqlaysaan aayadaha diiniga waad maqlaysaan marka waxaa la rabaa xukunka ilaahayna in lagu raadli noqdo sidaas baa la rabaa mataqaanaayey dadkuna muslimiinta ahuna ay fiirsadaan oy si ay uga waantoobaan oy naftooda uga xakameeyaan waxaa fawaaxishta la yidhaahdo marka sidaas ayaa maanta meeshaan halkan lagu fulinayaa waxaa maanta la fulaa meeshaan lafagaana loo taagan yahay waa xuduud wey xuduudda marka waxay labadaani noqotay boqol jeedal shiqa ka hadlay waxay noqotay markii xukunka la saaray lasoo xukumay waxaa ka dhacay oo la ogaaday inaysan guur soo marin markay isu guur soo marin waxay noqotay boqol jeedal labadaan kiiba boqolkii jeedal baa laga fulinayaa maanta markii boqolkaa jeedal lagu dhuftona waxaa u dhimanaanaya waxa la yidhaahdo erin hal sano oo qariibi la yidhaahdo hal sano al eriya meeshay waxaas ku suubiyeen baa laga fogayaa qolmaday u taallaa hal sano aa u dhiman oo la eriyaayo oo meeshay ku faleen waxaas macsida ku faleen laga dheeraynayo intaa kadib waxayna madasha ka hadlay mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada gurceel iyo sidoo kale nuusamareeb iyo sidoo kale saraakiisha booliska labada degmo
maantay waa arkaysa waxaa lagu fuliyey xukunkii ay lahaayeen afar nin ayay ahaayeen waxaa ka warrama shiiqa labadii nin oo kale way dhammaysteen xukunkoodii labadaa ninna maanta ayaa xadkii shareecadda islaamku ku xukumtay qayb ka mida laga oofiyey halkan fagaaraha waxaa loogu dhigay insha allah su'aale ayaa jiray culummadu waxaa xukmiyeene ma oofi doonaan baa la dhihi jiray marka taasu waa weeyaan way hartay xar waa hartay ayagana waxaan leenahay ilaahay u laabta waxaa weeyaan waxaanu waa wax sharciya adinkana danbaa inkugu sugan ummadda islaamkaana danbaa ugu sugan waxaan leenahay waan ku faraxsannahay in xadkan halkan lagu oofiyo maanta shacabku wuu sheegaynaa cid walba ee shareecada islaamka wax ka duwan ku dhaqanta ciidamada booliiska ama afkooda ku hadlaya in la soo waafaji doono shareecada islaamka xukunka ay leeyihiinna ay ku dooni doonaan marka intaas ayaan ku soo gaabinayaa saraakiil ka tirsan booliska labada degmo ee dhuusamareeb iyo gurceel ayay ahaayeen waxaa ka horreeyey qaar ka mid a garsoorayaasha degmada dhuusamareeb dhammaantood waxay ka hadlayeen kadib markii maantay goob fagaaraha dhuusamareeb xukunka harbaasha lagula fuliyey laba nin oo horey kufsi uga geystay degmada gurceel ee gobolka galgaduud hagaag saaxiib yeel weli barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan markan waxaynu aadaynaa gobolka mudug deegaan hoostaga degmada wiisil ee gobolka mudug xalay xili ay ka socotay xaflad aroosa daqiiqada kadib xafladaasi murugo ayay isku bedeshay oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay rasaas laga furay goobta ay xafladaasi arooska ay ka socotay deegaankan oo dhinaca qoraxsin labiiyo toban kilomitr kaga beegan wisil ayaa waxaa markaasi rasaasta furay sida la sheegay dad goobjoog ka ahaa goobta ee aroos ka socotay yunis abshir daleel oo ah afhayeenka deegaanka wisil ee gobolka mudug ayay gorsii horeysay khadka teleefonka igu waramay runtii cabdirashiid aad umahadsantihiin iyo idaacaddaba xalay maraya baaro ee saddexdii fiidnimo ee dhanka soomaaliya ama sagaalkii fiidnimo sida dadku u yaqaanaanba ma degmo noo dhow oo la yidhaahdo lulusho oo wasiir hoos timaada ayaa wax ka dhacay shil aad u culus shilkaas oo ka kacay haddii la kuri aroos xalfad arooseed habada looga dabaaldegayay oo dabaaldegii baa maaragtay afar nin markii arooskii dabaaldegi socday afar nin oo afarta geesoo taagna xabadihii dadka shacabka ahaa macaan naqaan anugu qaafka laakiin waxay noo cadeeyeen inay xabadihii shacabka kusoo rideen jawigood o dhan ba xabadihii dad badan bay ku wada dhaceen laakiin ilaahay uu u dhib yareeyey labada qofood ugu darnaa laba qofood dhaawac culus baa annaga markay gargaar degdeg u fududay labada qofoodna qof baa ku marta dhaawac ahaan ku dhintay afhayeen yonis deegaankan ay wax ka dhacayaan wisil buu hoos yimaadaa sida ay sheegtay dhinacwo ka xiga imise kilomitr ayuu soo jiraa
wuxuu noo jiraa labayo toban kilomitr go-an dhanka quraxsane ee gaalkaay xaggeedu naga xigaa wadada jeegaanu saareen waa degaan degaan waxa weeye xoolaad oo runtii aad iyo aad balbaaqsamo u leh dadka aroosiyana waa dad miyi marka maadaama waxaa ciladaas keentana waa dareemi karnaa wax hadda dhacana ma ahana oo wax way dhici jireen waxaana keenayana dadka reemiga markay aroosada samaysanayaan inay sameeyaan waxa la yidhahda waalo iyo xabado laisku rido marka ma naqaan tii ilaahayna weydu maaragtay waa ku dhex jiday oo maarata kama marnayn oo qada saacadooda meesha ku dhamaatay baa ku baxayay laakiin qaladka wuxuu ka imaanayaa dadka xoolaaleyda ah ama geeleyda sida loo yaqaano qoryaa iska wato qirradna qirradna aan u lahayn oo ma yar geel loo dhiibayo qoryo loo dhiibay marka shirarka ugu badan wuxuu ka imaan karaa waa dhinacyadaas raggan rasaasta furay aad ii sheegayso rag waxay ahaayeen dadka xafladda aroos ka qaybgelayay ka mid ahaa oo lagu ogaa mise dad banaanka ka yimid ay ahaayeen dad xalfada ka qaybgelaya weeye oo lagu ogaa dadkaasna waxaa ahaayeenba meesha dhanba waxaa ka taalla afar qoray oo dabaaldegaas looga qayb qaadanayay sida dadka dhaqanka miyiga u yaqaanaanba afartaas qoray baana lagu xugmiyey xabadahaas dadka laakiin dhaawacmaya ama ku dhimanaya dad waxay ahaayeen meelaha u dhadhow marayo dad ka warqaba ma ahanba arooskaama waan gartay marka waxaan kaa rabaa xabadahan dadkan ay rideen ama raggan afartaa ay rideen dabaaldeg ba ay sheegtay inay ku salaysnaayeen dabaaldeg inta badan sida caadiga ah waa xabada kor kor loo rido inta badan dadka laga ilaaliyo marka maxaa kalifa bal in dadkii hoos loogu dhiga xabadaasi oo si kale loo dhigo
runtii xabaddu waa jidaa runtii xabadna waa xabad sara loo rido xabadna waa sara dhexe dadku markay u yaqaanaan oo maarata dabaaldega reemiyiga iyo wataan dhaqankooda anaga markaan xaqiijina ama ah waxna dadka goobjoogka ahaa toos afakaafa ayaan haan toos baa la xiriiray dadkii aakhirka ugu dambeeyona tagana meesha waa ka mid ahaa waxay noo xaqiijiyeen dadkaasu inay ahaayeen dad yar yar ah wiilasha hadda meesha ku dhimanayaana wiilal yar yar oo meel shisho xoola kasoo celin ay ahaayeen dadka dabaaldegayeena oo xabadaha ridayeena wiilal yar yar ay ahaayeen gebigooda dhanba waa dad marka khibrad aa u lahayn waxa wax makaa soo gaarayaan toog sare iyo toog hoose haddaa u ridid wax dhibaad ma keenaysaa waa dadka maanta awjeeda soomaaliyeed qoryaha iska sito macnalaanta dadka iskaga dilay bay la mid tahay dadkaas marka annaga kamaamul ahaan iyo degmadaasna hoos timaada waxaan maarta samaynay inaan isku gurmadno ciidamadeena inaan iska kashanno afarta qofoo sida gacan maarta gacanka wiilahana gacanta loogu dhigila sharcigana loo ifkeenila annaga marka gacanta waa ku dhignay gacanta degmada wasiila lagu hayaa waxaan kaa rabaa dadka marka rasaas wax- ee waxyeeladu ka soo gaarto ma dadkii shacabkaaba oo xafladda arooskaba joogaba mise waa dad meel ka baxsan jooga
runtii waxaa noola cadeeyey dadkaa dad xalfada yimid weeye intaas bilaabanna intay casheeyeen hoola ka aatoo kasii socday meel adugu cambaar uti dhimana xabad uga daba tageen lamana ogeynba hal saac bay dhisbaxayeen waxaa la xaqiijiyey dad meesha uu ayaga la socday laba qofood bay ahayn gabadoodama dadkooda dad meel lama socon ilaahay wuxuu ku aadiyey meel wada ay ahayd oo baabuur maraysa baabuurkiiba arkay dadka wadada dhex yaalla intay gurgurteen tageen ayagoo dhaawac ah saas baa lagu dareemaba ee arooska iyo xalfadii sidii kusii socotaba Een, marka rasaastu waxay waxyeeladu ka soo gaarto waa labadaas ruux oo keliya miya mise dad kale baa jira
waa jiraan dad kale laakiin dadka waa dhaawac iska fudud ba ahaayeen oo iska fudud oo goobta laftirkeeda dad joogay ahaayeen ba dadkaas waa dad dhaawac iska fududba oo seer ah laakiin labadaa qofood wey labada qofood aada u lidatay qofna garaab bu ah ilaa haddana kooma ku jiraa xaaladda gaalkacay lagu taxalaya loo gudbiyey qofna waa qofkaana kuu sheegayo ilaahay u naxariisto dadkii iyo samarkii iyo deegaanka labada dhinacba samir in allah ka siiyo arrintaasna waxa weeye afartaas qof ilaa hadda qof dishay oo la xaqiijin karaa ma jirto laakiin waxaan anagu u leenaha maamul ahaan xaq inaan degmadaas u gurmadno waa degmo yar noos timaada kana caawina wixii karaamkeena waana ka caawinay dadkiina gacanta ku hayna waxaan u gudbi doonaa maamulka gobolka gaalkacyo ee mudug xarunta gobolka mudug ayadana lagu baari doonaa wixii dembigaas ku cadaadan insha allahu tacaala sharcigaa loo keeni doonaa dilaadan adinku hadda ma waxaad haysaan afartii nin oo rasaas riday
afartii baa gacanta lagu dhigay ha labada degmaba ciidankeeda waa iska kaashanay degmooyinka ciidan wixii leeyahay madaniya oo iska jooga oo qataraas kale marka yimaadaan loola macaamilo ciidan dowladda leesgaraysamaan ciidan maamulka leesgaraysamaan waa ciidan aan maamuladeena degmada aan isku kaashanno wixii na soo food saara oo kale xala degdeg ah inaan uga hortagno Rag- raggana marka aad haysaan afayaan ugu dambeyntii maxaad rabtaa inaad ku samaysaan
runtii raggaas wixii mudan yihiin baa la siin doonaa insha allahu tacaala haddii qof ku cadeeyaan hadda waxaa noola sheegaya laba ayna gooni tahay labana gooni xabadda labada dhinac laga soo rideeyey dad marka way jiraan qirradda meelaha dadka xabadda uga dhacdo oo kale cabir baa ka qaadnay ee dhinaca jihaada uga timid dadka jihaadaas joogay iyo dadka jihaada kala joogay xabadaha jihaadaasna waa kasoo dhaceen jihaadana waa ka dhacen labadanaba jihaadaasba markaa fiirinay labada dhinacba xabadu waa ka yimaadeen dadka ku dhacay markaan qiimeynay anuu qirradda markii la odayaalaha ama ama ciidan oo khibrad u laha meesha geenay dadkaas waxay ku cadeeyeen labada jawaab in xabaduhu ka soo dhaceen nimanka harkudu yaalla waayo bidix iyo midig bay xabaduhu ka soo dhaceen labada dhinac ba uga yeelaan wiilashu marka hadda waxaa loo malayn doonaaba inaa markii lasii geeyo maxkamada oo kale iyo wax sharci yaqaanada oo kale iyo in dadkaasu afartooda yihiin gacan ku dhiglayaal afhayeenka deegaanka wasiire gobolka mudug yunis abshir daleel ayuu ahaa waxay uga warbixinayay khasaaraha ka dhashay rasaas xalay laga furay goob ay ka socotay xaflad aroos deegaan hoostaga wisil ee gobolka mudug weli saaxiibayaal barnaamijka ayaad la socotaan qodobo dhowr ah oo ay noo soo socda markan waxaan aada u gelayaa dhanka iyo een, gedo Een, kadib howlgal maanta ciidamada xooga dalka ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta dalka ayaa al-shabaab waxay kala wareegeen fariisimo ay ku lahaayeen meelo ka mid a gobolkaasi howlgalkan oo si gaara uga dhacay deegaano dhowra hoostaga degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa waxaa ciidanka al-shabaab dhex maray dagaalo goos-goos ah meelaha ciidanka xoogga dalka qabsadeen waxaa ka mid ah deegaanka hilaare oo hoostaga degmada baardheer ee gobolka gedo halkaas ay al-shabaab ku lahaayeen fariisin weyn oo muddo ku deganaayeen amaanduulaha ciidanka xoogga dalka guudada afar iyo- waa sagaal iyo afartanaad ee degmada baardheere xidigle maxamed weli cabdulaahi oo howlgalka kadib la hadlay saxaafadda ayaa waxaa faahfaahin ka baxshay guulaha ay al-shabaab ka gaareen muddadii howlgalku socday intaa kadib waxaa isna hadalka qaatay taliyaha guudada sagaal iyo afartanaad ee ciidanka xoogga dalka dhama cali maxamed xasan waxaa isna eh, sheegay inaysan marnabo joojin doono howlgalladan ka dhanka al-shabaab annagu waxaan nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan la dagaalamaynaa kooxaha abdiinka al-shabaab ma garanaysaan kuwa beeraha aad qodanaysaan idiin diiday inaad qodataan oo inaad raadinayna wax u jirtaan idiin diiday oo adinkiina caawayo odayaashiina idinka idiin diiday kuwaasaan la dagaalamayna si adinkuna aad u heshaan xor- xor- xorriyad u heshaan baahidiina aad uga hadashaan dowladda aad u sheegataan waxa waxaad u baahan tihiin ayaduna idiin soo gaarsiiso sidaasaan idinkugu masaadka annaga annaga iyo waxaa weeye aan waajibaadka naga celisa intaa taa- taasuu qayb ka yahay haddii ilaahay hadda war waa idila jeenaa waa idiin nimid dee qof fiicanna waa idin soo gaarsiin doonaa haddii ilaahay laakiin waa inaad sheegtaan oo dhahdaan adow waa kan anala ka qabto waana na dilaye ma garateen haddaan saas la yeelin oo inniga idinkaan isgarabsan annaga waxaana idin hawlgalka soomaaliyeed een calankaasaan u dhaaranay dadka shacabka inaan u dagaalanaan jecel nahay ayaguna waxaa weeye si fiican ay ku noolaadaan haddii marka idinka aadan nasaacilin doorkiina aadan ka qaadan dowladnimada Een, wanaagana lama helayo adinkuna waxaad u baahantiin heli maysaan caalamana markaa cadowa inaad soo sheegtaan annaguna waxaa la waxaad u baahantiin inaan soo gaarsiin haddii ilaahay yaa haddii unaga bahal mahoga gashan
ilbahal maxaa tiri haddii bahal mahoga gashan soo soo kuma qaninaya waa gashanina dee sheega dhisaan aan kaga dilo gabadhan xaraad u noqotaa bismi illah raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuli lahi sal allahu alayhi wasalam een waxaan aan ka howlgalnay een deegaano ay al-shabaab ku dhuumaalaysan jireen deegaankaas oo hadda meeshaan ka hadlayno ah een meel la yidhahdo hilaari u jirta baarar kilomitir ah konton iyo shan kilomitir kaga beegan dhinaca een waqooyi hilaari iyo buulo colowa tuulo colow aan ka howlgalnay oo meel ay al-shabaab ku dhuumaalaysan jireen bay ahayd kana dhibaateyn jireen ummadda soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka een deegaankan abaarare ku xeeran meelaha ay ka meleegaan bay ahayd howlkan wuxuu bilowday een abaare xalas ilaa laba saaco hameynimo hadda oo xilligaa ad arkaysaan ana weli wuu soconayaa Ee, hub ayaanu ka soo qabanay sidoo kale een ilaa shan qori gaaraya saadkoodii macal raashinkii waxaasana gawaarida ayaan ku wadnaa haddeer shacabka soomaaliyeed waxaa ilaahay mahadiisa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay si direction ay ugu howlgalayaan goob kasta iyo meel kasta oo guud ahaan gobolada soomaaliya guud si guud loo howlgalayo shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay dowladooda la shaqeeyaan ee, waxa xoga ah oo cadowga ahna inay la wadaagaan Ee, ilaahay baa mahad iska leh cadowga markii laga reebo dhagarta iyo qaraxyada ay sameynayaan markii laga reebo ee, uma barbar dhigi karaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waana meel kastoo ay joogaanna waa laga saarayaa geed hoostiis saad ogtihiinba hadda annaga ciidamadanada ee, lug bay ahaayeen ee, saaki tagay habeennimo he- tagay waxay ahaayeen ciidan lug ah waxay wateen dameere iyo gaadiid lug ah ay wateen Ee, geed kastoo harsadaan waa ka saari doonaa waxaana ku baacsan doonaa lug taliyaha guutada sagaal iyo afartanaad ee ciidanka xoogga dalka ayuu ahaa waxaa ka horeeyey ammaanduulaha guutada een maxamed weli cabdulaahi labada waxay ka hadlayeen howlgal ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada baardhere ee gobolka gadow qaybihii dambe saaxiib yaal barnaamijka ayaan ku sisiqaynaa markaan waxaan aadayaa dhanka iyo een puntland dhowaan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani waxa uu sheegay in somalilan uu wadahadal kala gelayo islamarkaana kala gorgortamayo Ee, dhul ee, haatan waa dhulka ay gacankoyntiisa ku loolamayaan labada maamul waa somalilan iyo puntland oo ay ka mid yihiin gobolada sool iyo sanaag balse arrintaas waxaa ka biyadiiday durbo oo walaac ka muujiyay qaar ka mid odayaasha dhaqanka puntland qaar ka mid odayaasha dhaqanka oo maantay warbaahinta kula hadlayay garoowe ayaa sidan sheegay waxayna sidoo kale madaxda ugu sarreysa puntland ka dalbadeen inay markaasi ka fiirsadaan go'aamada ay qaadanayaan
waxaan ka hadlayaa ka gobol ahaan gobolka cayn waxaan uga hadlayaa een, oo ho- in badan lagu soo celceliyey een, oo hadallo badan oo qofba samtigii uu doono uu kaga hadlay dalka ka maqan puntland waxaan leeyahay puntland cid kasta oo puntland ka tirsan dastuurka sidii lagu wada dhistay cid kasta waa ka- waa u xil saaran tahay gobollada ka maqan puntland waxaa muqadisa haddii aan la burburin oo dastuurkii aan wax laga bedelin sidii ay ahayd in cid kasta ay u xil saaran tahay oo aan wax wadahadala iyo gorgortan iyo hadal wixii hashaada ku siiya iyo qaado hadallaha u dhaxeeya waxay ila tahay een, ragga ama ragga madaxda u ah ee odhan kara odhaahdoodu tahay wadahadal baan ka gelanaa iyadoo ay marasa kabaabiga een, inaysan meesha ku jirin meesha ninku legdayda iga kac meesha uguma jirto waxay ila tahay waxa ay taa- muujinaysaa nugayl waxay ila tahay soomaali shantaas numayna kaa reebin sharci kaama reebo waxaan leeyahay kuwii hore waa ku guuldarraysteen kuwa maanta jooga dee in raadkii midba midkii hore raadkiisa uun raaco oo kaba leexan waayo waa nasiib darro waxaan leeyahay waa la kala leexdaa isbeddel baa la keenaa mid dhaqaalo mid dhismo mid dhul maqan soo celiya mid eh, broses kala abuura haddii mid walba kii kale uu awrku awrkii hore hadduu saanqaadkiisa leeyahay wax macnolo uu soo kordhinayaa ma jiro waxaa islaan laga sheegay kabtiya lexda waa maqlaya qolyaha annaga iyagoo ismaagayaan waxbase igama qaadaan isaaqtiibay u tah kii hadlaa een, doorashada wuu ku galaa in kastaannu aad uga xunnahay hadalka doorashada lagu galo een, oo barxaddan doorashada ay kaga galaan nimanka madaxweynayaasha ka noqda oo ay doorashadooda iyo taargudkooda ay ka dhigtaan waxaan soo celinayaa sool iyo sanaag bay taarged ka dhigtaan ololahooda doorashaday ka bilaabaan hadda waxna kama qabtaan islaantii awrka rartee sheekhabaadir ou tidhi wiilkeedu yar ku yidhi ahoye sheekhabaadir maxaynu isunna uu yidhi maxaan ka garanayaa bay tidhi awrkaygan ku kacsanayay taasay ka dhiganta taa yay ka dhigantay anugu waxaan leeyahay aakhiro nin walba waxa uu hayo iyo mas-uuliyadda aakhiro waa lagula xisaabtamayaa maalinaad ka awood yar tahay oo aadan guryo dhaadheer dhisanayn oo aadan lacag bangi dhiganayn oo aadan debadda guri dheer ka dhisanayn oo aadan uruursanayn oo ka maaliyadda aadan la saaxiibayn oo ka kale wasiirka aadan isku xaglinayn baa idinka dambaysa war ragga puntland ka noqonaya mas-uuliyiinta ama mid hore oo ka tegay ha ahaatee ama mid sugaya ha ahaatee ama mid ku jooga hadeer ha ahaatee war ilaahay waa idinkula xisaabtamaya waxa nimanka dhiggiinnu oo arkayaana ay samaynayaan war ma isku dayi kari weydeen ma isku dayi kari weydeen ee ay iyagu rabaan inay soomaali wax ka madax bannaan intay samaystaan ay cagahooda ay aaminsan yihiin maxaa taa u aamini weydeen idinku taa maxaad u aamini weydeen ma wuxuu qofku aaminayaa marka uu siduu intuu bangi meel wax dhigto oo kayd ka sii samaysto oo lacag ruso waxaan u arkaa barxadda garoowe in aan laga loo shaqo tagay aan dowladnimo saxa laga taagin wixii hore kuwanna waa dhawranna kuwanna waa dhawranna weli yegleel baa tihiin waa idin dhawrannaa laakiin intii hore in soo shaqo tagtay bay ahayd idinkana yaydan kuwii hore raacin yaydan ka daba tegin yaa laydinku calaamadin wax ka beddela waa cusub ha ka yimaada meesha anugu intaasaan kaga baxaya wabihi nastaciinu calaa murdiya wadiin wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim amaa bacdu sidii horta shirka waan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waan salaamayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib sidii raggii iga horreeyey yidhaahdeen waa ayaandaro nin kastoo puntland qabsada waxaa ayaandaro ah in marka hore kambaynka lagu galo sool iyo sanaag baan soo celinaya maanta xilka la fuulana sagaaradii tidhi magan ilaahay baan ilaahay magantaadaan ahay subixiina tidhi magantaada allahadoo ka baxday baan anugu arkaa inay tahay arrintaas xilkii baan ku guulaystay sool iyo sanaagna warba kama hayo waxaan madaxweyne deni in badan baraha bulshada uu soo dhigay sool iyo sanaag wadahadal baannu ka gelaynaa waxaan leenahay waa muqadas sool iyo sanaag soo celintoodu wax wadahadala oo laga gelayaana ma jirto waa nin ku leegday iga kac anigoon u dad la'ayn anigoon u rag la'ayn anigoon u dhaqaalo la'ayn war ma carran ka liidana carra ka qabsada daldhane puntland ma carran ka liidataa intaa waxaan ku daraya haddaanu nahay dadka reer puntland xuduudaha puntland waa muqadas soo celintooda dadka reer puntland ammaankooda sugistoodu waa muqadas cidna looga daba fadhiisan maayo waxaan leenahay xukuumadda xukuumadda waxaan kuu dooranay dalka iyo dadka iyo diinta puntland inaad ilaaliso annana aanu kugu dhinac taagnaan waxaa igu maqaalaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay isku hayaan gorgortan ee gallaya geli mayno war waxaanu raacsanahay ninka yidhi gorgortan geli mayno ninkaas ayaanu hiil iyo hooba hiil iyo hoo waxaan awood u leenahay ummadda reer puntland ninkaas ayaan isdhinac taagayna ku yahayna anu ma aqaan waxaan leeyahay puntland xuduudaheeda dadkeeda mid walba waa muqadas fadhigaan ka kacno xukuumaddaan la hadlayaa si gaara xukuumaddaan ula hadlayaa saraakiishaan la hadlayaa odayaasha dhaqanka annagoo ah ka soo jeedna waxaan leenahay puntland hogaamiya hogaamiyayaasheediiow shalay waxaad ku loolamaysaan waan soo celinaynaa tiibaannu idinka fadhinaa idinku dhinac taagannahay idin dabageli maynaa waannu garab gelaynaa waxaan leeyahay intaa waxaan ku darayaa war nimankan sheegaantu waxa ay arkeen ee innagu aynu arkila'anahay horta nimayo ma laysweyddiiyey waxaan maqli jiray carabta ninkii amiirka dhexalka markuu toddobilaatan jir gaadho maraykan baa loo diraa
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shirka waa salaamayaa akhyaarta ka soo qayb gashay dhammaantood sagaalka gobol ee puntland waxaan u malaynaya inay ku dhan yihiin halkan waxyaalahaanu halkan aan isugu nimi maaha waxaanu dan gaara ku raadinayno waxaan anagu dan iyo ashkhaas annaga noo gaara aanu ku raadinayno maaha waa masaalix ummadeed wey masaalixda ummadda waxa weeye waxaa annagu aanu nahay dadkii gobollada puntland sagaalka gobol ee puntland akhyaar iyo waxgarad iyo nabadoonna ka socda waxaanuna afkooda ku hadlayaa waxgaradka gobolka bari waxaanu ku raacsannahay intii hore hadalkoodii iyo anjadahii meesha ka socday wuxuu yahay dowladda puntland in ay muqadas tahay xuduudaheedu wax gorgortanana aan laga geli karin taasu waa mid muqadasa waa mid aan laga laaban karin dastuurka puntland ayay ku taal ciddii cid allaale ciddii tiraahda gorgortan baan ka furaya waxay la mid tahay cid ku xadgudubta dastuurka puntland marka anagu waxaan leenahay dowladda puntland waa dadaan oqoon badan ku tuhmayno nimanka xukuma yalkeeda waxaan leeyahay hadalkaasu baraha bulshada ku jiraaya u malayn maayo wax haddi la sameeyey inay tahay oo kolley haddi waa wax cad wey waxaan anagu ka rabnaa xukuumadda inay si deg deg ah kelmadda madaxweynuhu ka soo baxday inuu bolojees ka bixiyo inuu bolojees ka bixiyo maxaa yeelay shacabka puntland mid qabata maaha gorgortan ayaa laga gelayaa xuduudaha puntland waxaan u malaynayaa madaxweynuhu ma arko laasacanood waxa ka socda oo dumarka iyo nugulka iyo haweenka haysta markuu kelmaddaa leeyahay laasacaanood caqabadaha ka jira iyo nolosha ka jidha iyo waxyaalaha dumarka haysta iyo maatada haween walba lagu samaynayo dad soomaalidiid oo calankii soomaaliya maalin walba lagu ganaaxayo lagu xirayo lagu dilayo haween iyo dad maata ah waxaas wax loo dulqaadan kara maaha aad iyo aad baan nooga xunnahay waxaannu leennahay oo aannu ku baaqaynaa dowladdu inay kelmaddaas si deg dega bolojees uga bixiso shacabka puntland waxay dhowrayaan tallaabooyinka dambeeto waxay ka qaado dowladda puntland indhahaanu ku hayna mana ka laabanamana ka laabana ka libiqsan mayno ilaa arrinta ay meel saarayaan maxaa yeelay waa dembi qaran weeye baan anagu aragnaa haddaanu nahay aqoon-yahanadii puntland iyo xagaradkii iyo nabadoonnada puntland gorgortan baa laga gelayaa xuduudaha puntland waa dastuurkii iyo dalkii oo dembi qaran laga galay madaxweyne anagu dhehi mayno weli jaanis baa u furan jaaniskiisaas hadba si uga faa'iidaysta wey qaar ka mid a waxgaradka deegaanada maamulka puntland ayaa haayeen oo maanta saxaafadda kula hadlayay garoowe qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan saaxiib elisla soo gaarna markan somalilan afhayeenka xisbiga mucaaradka waddan ee somalilan garyaqaan barqad jaamac batuun waxa uu sheegay in muuse biixi uu markaasi xukunka uusan marnaba kusii raagayn oo ka tegayo muddo soddon sanana aan markii koobaad calanka somalilan dhulka la dhigo arinta sanaag barina waxay markaasi sheegay inay daliil u tahay hogaami waa hogaamin aan xuduudo qaran sugi karin laakiin xoola urursi ku timid sida uu sheegay waxauna eedeyntii uu kulolad huuyey madaxweyne muuse biixi madaxweynaha somalilan
labadii sano u dambeeyey wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada dalka iyo ilaalinta sharafta ciidamada dalka mas-uulka ah waktigiisii inuu kaga lumay commishanka isagoo dhex taagan oo uu ka shaqaynayey xubnaha labada xubnood ee mucaaradka laguma daray iyo lagu daraya iyo muran siyaasi oo xisbiya iyadoo mas-uuliyad ka wen oo amni oo dalka ay u tahay intu waxa ay ku mashquulsanaana waxaa galbatay sanaag badan labadi kun iyo oba sideed iyo tobankii madaxweynehi hore puntland cabdiweli cali gaas ayaa wuxuu soo galay magaalada baran wuxuu ka xari jaray jaamacad magaalada laga hirgeliyo isaga ka hor weyn waxay mid wasiirka qorsheynta soomaaliya waxaynu ka warqabteen sidoo kale koob iyo soddonkii may labada kun iyo sagaaliyo toban oo dhaweyn bandhig cusle ciidan tiradoodu ay gaarayso toddoba boqol iyo lix iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan inay puntland ay toos ugu dhiiraan iyadana waa la daawanayay waa saddex arrimoodoo waaweyn oo culus waxaa shalay kula dhacday magaalada baran bartankeeda guutada boqol iyo toddobiyo toban oo guuto aad miisaan ugu lahayd ciidamada qaranka qarabka islee qaranka jamhuuriyadda somalilan xeradooda iyagoo jooga ciidan soo weeraray ayna jirin awood kaloo banaanka ka timid oo qabsatay ayna jirin si iyagu ay laabtooda uga soo booday ay ugu biiraan dowladda puntland ay ugu biiraan afartaa dhacdo iyo kuwo kaloo soo socda oo la daawanay absiyo xoog iyo xisbi ahaan waxay lagaga aadanta salaag bari galba tagay in gobollo kaloo somalilandna ay socon doonaan ilaalinta xuduudaha qaranka waxay u baahan tahay hogaamin xilkasnimada oo uma baahna hogaamin xoola urursuutay kow iyo laba iyo afar boonu ku celin laakiin lanama dhegeysanayo cabsi badan waxay nagaga beegan tahay ka xisbi ahaa saddex sano kadib markay nimankan talada dalka hayeen waktigoodu dhammaato inaanu ugu imo weyno dal iyo dad mida aad ka warqabteen maalinta kursiga ay fuleen ilaa yowmul haala ummadda somaliland dhexdooda isna cabilaa isaani diyaar ugu hayna xanaftii ay doorashadu ka tagtay xalinteeda xisbi ahaan waxaanu bulsho weynta sanaag beri ugu baaqayna muuse biixi wuu tegaya waa hubaal ayaa la kartay waxaanu u sheegaynaa sanaag beri bulshadeeda iyo bulshada kale somaliland inay xisbi ahaan mudnaanteeda koowada tahay isku haynta dalka iyo dadka inaanu diyaar u nahay tabasho kasta oo gobollada beri ka jirta inaanu xadino insha allahu markaan kursiga dhiman haddii ilaahay subxaana wa tacala naga fajiyo inayna damqaysa dhiilada maalin kasta joogta ee dhaawacaya dhimashada ah inayna damqayso furfurka ciidamada qalabka jamhuuriyadda somaliland ku yimid ee aan la danaynin inayna damqayso tabashadooda aan la dhegeysanin inayna damqayso kuraasta ama xilalka qaranka iyo xoolaha ummadda ka dhexeeya inay afraad khaas isku qoobtay oo dheeligii saamiga xukuumaddu uu dhinaco jarjarayna madabaaso in somaliland cadaalad iyo sinaan lagu wada naaboonayo aanu tooshu shidano oo miiska talada ay iman doonto cid kastoo wax tabanaysa inaanu diyaaruna salaag beriyii bulshadeena waxaan leenahay sandirad guuni baad tihiin somaliland taariikhdiidaad ku suntan tihiin dakrada iyo nabarada iyo waxa qalbigiina xanxantaynaya ee idinka imanaya nidaamkan kulmiye ee fashilmay laba sano ku fashilmay ee tegi doona yaanu idindamka ee somaliland tii aada qurxinayseen ha ka socdaanina ee jooga walbaad waxaanu ilaahay ka baryaynaa ummadda somaliland oo la jehabaabiyey haddanaana mushkilo fara badan dhexdooda ay taallo oo aada arkaysaan siyaasaddii arrimaha dibadda fashilka haysta sawiro horbaa saakana soo baxayay oo madaxweyne muuse biixi iyo wasiirkii khaarijiga shala markuu madaal kasoo degay lahaa dhacad iyagoo carafo wada taagan oo oon kuwii horaahay waxay muujinaysaa habalka hogaamineed ee dalka haysta meel loo socdo iyo meel lagu socdo toona lama garanayo marka ummadda somalilan bari ilaa galbeed waxaan leenahay midnimadiinnii baa muhiim ahayd qarankuna taasu ku qurux badnaa taa aynu wada ilaalinno ilaahay subxaana wa tacaala faraj buu furi doonaa samirka iyo dhabar adayga aynu ogaano nidaamkan jirana ha loo diyaargaroobo sidii gacan buu ku yimiday gacan aynu meesha ugaga qaadi lahaynoo cod xor iyo xalaala aynu ugu bedeli lahayn biidni illaahi baari aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah
afhayeenka xisbiga waddan ee somalilan garyaqaan barqad jaamac batuun ayuu ahaa waxaa weydiinayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi markan saaxiibayaal kalamaan
madaxweyne madaxweyne maridhahae wadadhaa wada hadda wada war aan kuugu wadnay baashi ma wadaa war mid kalea la doortay kaalay madaxweyne soo dhahne
war haddaa madaxweyne cusub la doortay kaalaya mar uun madaxweyne dhaha walaala waa maxay maxaa madaxweynayaashaan sixir bararka ima waalateen war waa kismaayo meesha madaxweynaha sicir bararka ka naqday war waa madaxtooyada meesha taliyayaasha ciidamadu sicir bararka ka noqdeen warnimayo anigu waxaan u malaynayaa Soomaalidu ilaa ay kursiga ka dharagto oo jacaylkiisu kaba dhammaan maayo ee uu isdhimo muranka iyo isqabqabsiga hareeyey kaba dhammaan maayo xitaa isdhimi maayo baan isleeyahay anna waxaan ii sheegaa kursiga dii iska dhaaftiin oo isgarab qabatiin maxaa dhiwaayo hoylam gorlam kisayside kursigan kuwa qodbisire ku qabaa shimee laga dhargaa warwar ma haysaane mar haddii weeryahanada nabadii nolol bashiir goobiyi americo xilkii laga qaaday u malaymaa in la cafin doono wasiir khadiija iyo islow haddii ay ku timaaddo warwarkaagu meesha u socda waa gartee fahad waa milkiila saadiqna in la xira ilama eka war qof kasta oo soomaaliya iyo waddankiisa milkiilu u yahay warnimayow waayahan kaartada nabadii nolol waa lala yaaban yahay mar kastoo ay jiraan arrimo ay bulshada ama beesha caalamkinteeda kale indhaha ku hayaan waxbay soo saaraan maalin hore waa tii markii puntland la xusayay sanad guuradeeda madaxweynuhu iska celiyey baasaboorkii labaad ee maraykanka war awalba baasaboor soomaaliya ma uusan lahayniyo halka baasaboora maraykanka u wata war soomaalinimadu baasaboor uma baahna war warka ay dhex gelinine khamiistii u dambaysayna markii axmed madoobe la doortay waatan ay taliyayaal iyo guddoomiyi gobolka magacaabeen haddii halkaasaa lagu mashquulay marka carfaane xirfaddan waa xirfadda ha iga mashquulinin maalmahan wixii lagu maqnaay maamul goboleedyo maalkuna ku baxayo hantida lagu madoobeeyey madaxdana mashquulshoo bulshadu mala macnaynaysay afar taliyo magacaabidood keliya ma ahayne maynala ku maaweeliyuu yahay muraadkiinu war beentii iska dhaaf kismaayo hal madaxweyne laguma doorane madaxweynayaala lagu doortay nin walbo waddanka wax ku dhaama male wayna waaxido waddankeenno samee nin walbo waddanka wax ku dhaama male baandheeskow u daceeya maskiinkaas waa runtiise war idinku waa waalateene shirkii hobyo waxa u socdaa si dardar leh maantana waxaa ka qudbeeyey madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo abwaanguure ergada ka qaybgelaysana waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda fawsiye xaaji aadan waryaa war beenta iska daa fawsiye xaaji aadan maxaa hobyo geen kara waa idan reer hargeysaae war fawsiye aadan waa reer hobyood ilmaheeduna waa reer hobyood war haddii abwaanguuraba shirkii hobyood ka shirbayo alla maxaa idihi midi ku socda maandhow mahilbow ka doontay war culummada ahlusuna waljamaaca oo waayahan dhuusamaraab ku shirsanaa warqaday soo saareen hadda raggu eedayn badanna waa soo jeediyeen walaacna waa muujiyeen waxay yidhaahdeen rag ay ku sheegaan asaasiyaashii al-shabaab oo sheekh bashiir ay ka carabaabeen ma imaan karaan dhuusmaraab dowladda federaalkana ma keeni karto ciidamo ka socda iyo kuwa amisoba midna ciidamada la isku dhafee dhuusmaraab joogana wixii dhib oo ka yimaada dowladdaa dusha u ridanaysa xukuumaddana waxay ku eedeeyeen in heshiisyada ay la galeen uga baxday waxay kaloo sheegeen in heshiiskii jabuuti ee galmudug iyo dowlad goboleedkii gobolada dhexe oo dowladda ka soco waayey markuu ra'iisul wasaaraha galmudug ka soo tegay meeshu ma dhabaqday war galmudug warka ma haysaane guddigii dib heshiisiinta baa khilaaf ka dhex ololay guddigii laba garan uu kala baxay dhinac waxay raaceen baadiyow qaarna waxay raaceen macali maxamuud hadda meeshii guddi kuma dhisno war guddiga dib heshiisiinta galmudug ayagaaba dib heshiisiin u baahan war kharafaan ha u tageen guddigu hadday iskhilaafeen isagaa dhabu heshiisiin qortee hoy waxaan ku warsaa uurka lamagoodla ma heshiin karaa miyu war meel mudug ka tirsan musiibaa ka dhacday xafladda aroosa tacsi isu bedeshay war ma qaraxaa ka dhacay war qarax haddaad darabto jaabka ku haysee warka dhigayso xafladdii aroos ka socoto aan rasaas lagu furay dhimashii dhaawaca ka dhashay markaa hal maraa farxaddii murugu isu bedeshay hoy meeha aroosii aska dhacay mudug maahin mininka addumay oo bilaayada ay ka dhacda oo lagu jajabay boondheer waaye aroosaa jiri bacdeen buraanbur maltumaayo malbooboodayo mininka duq maahinoo asoo dumahe war meesha ninka naagta si dacwaysay soomaaliya maha waa imaaraadka waxayna ku dacwaysay ninkayga muxuu ila dagaali waayey war wiil baa wuxuu qoray bug uu magac diray sida lacagta lagu helo milyaneerna lagu noqdo kolkaa buugga daabacayey wuxuu adeerkiis weydiistay lacag uu buugga ku daabaco adeerkii baa wuxuu yidhi adeer akhriso buugga aad qortay adiga ugu baahi badane war war ma haysaane labaatan sano kadib calanka somalilan waxaa laga dejiyey baran guddoomiyihii iyo taliyihii ciidankana puntland ayay isku dhiibeen soo dhoweyn weynna waa loo sameeyey iyo xeeloqal waryaahe waryaahe waxaa la yidhi cuuradaba loo soo geliyo anna kayi kabaa ka luntay marka somalilan waa la soo cararaaye lagama carare adeere kan wuxuu ahaa waa alaslaan malaynaya warwar mahaysaan waa iska qaylqaylinaysaane dowladda soomaaliya waxay diiday codsi uga yimid midowda afrika oo ku saabsan in wadahadal laga furo kiiskii badda ee maxkamadda heeg yaal war waad iska qaylinaysaane ciyaartooyda soomaalida ee da'doodu ka yartaha shan iyo tobanka waxay garaaceen dhigooda suudaan maantana waxay la ciyaarayaan elitariya war garaacu waa maxay ma kubadda cagtaa laysku garaaca
haddaan tagaynaa hadda war laga taga ilaahay haydin nabadgeliyo
saaxiibada kalamaan aad ayay u mahadsan yihiin guud ahaan saaxiib yaal caawaxa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada kala socota rediyo cadado saacadda barnaamijka wada ka baxaya suxayfa iyo farsameynaya anigoo cabdirashiid cali maxamed ayaan ahay tani barnaamijka midlacinaa sida ay nabadgelyo waxaan kaga tegay heystaan ee ballanqador dhaca barnaamijka nabaday
gunte tahay gelan wadhaf ma lagu